الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbacaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah muqdisho naf waa ka badbaada horta naf ma dhammin hadda wixii xantaan way burbureen dab lagu hanti beelay oo maanta ka kacay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha gurmad aan loo kala harin oo ay sameeyeen reer muqdisho barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan xogta dabkaasi oo dhammaystiran qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah afartan iyo afar qof oo soomaali ah oo maxkamad ku taalla hindiya ku xukuntay madaxa ha ku furto haddaba sababtu waa maxay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan shacabka magaalada baydhabo ee gobolka baay oo ka cabanaya dhufaysyo maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay ka samaysteen xaafadihii ay degganaayeen iyo xuutiyiinta oo ku dhawaaqay goodoomin dhanka badda ah oo ay ku soo rogeen sacuudiga waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa kulan muhiim ah oo ay barbar soctay dowro sharci ah laguna xalinayay khilaaf u dhexeeya beesha ibraahim oo ka tirsan beelaha xasan gaashareedle oo lagu soo gebagabeeyey magaalada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka qayb gashay faafreebka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin maahir ayaa faafreebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinaya waxaadna si toosaa nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa muqdisho dab lagu hantay beele ayaa maanta ka kacay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha qodobkaasi sidoo kale afartan iyo afar qof oo soomaali ah oo maxkamad ku taalay hindiya ay ku xukuntay madaxa ha ku furto waxaad ku dhegaysanaysaan xubintan hadalaynta warbaahintii guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa faahfaahinno laga helayo kamiin shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen kolanyo silibiyiin kenyan ah oo ku socdaalayay duleedka degmada dhadhaab ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gubaysiga silibiyiinta kenya bakhtigu waa saddex askari oo kufaarta kenya ah iyo hal askari oo murtada oo kolonyada la socday dhaawacuna waa saddex askari oo kufaar kenyan ah dhanka kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba ayaa lala eegtay isbaaro maleeshiyaad ka tirsan riddada u tiilay halkaasi waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtada sidoo kale howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka shalambuud waxaa lagu dilay askari murtada oo lagu magacaabi jiray ismaaciil bashiir cilmi waxaanay ka furteen qori iyo boosh uu ku hubaysnaa askariga murtadka ah ee mujaahidiintu ay dileen ayaa caan ku ahaa dhibaataynta gaadiidka safarka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dab lagu hantibeelay oo ka kacay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha dab aad u xoogan ayaa maanta ka kacay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha halkaasoo ay ku gubatay hanti aad u fara badan oo ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed dabka oo ahaa mid si fudud ku fiday ayaa saameyn weyn ku yeeshay xarumaha ganacsi ee ku yaal suuqa bakaaraha waxaana la soo wariyey in saameynta ugu daran uu u geystay qaybaha lagu iibiyo qalabka elektroniga ganacsato badan ayaa hantidooda ku waayey dabka xooggan ee maanta ka kacay suuqaasi qaarkood ayaa sheegay inay halkaasi ku waayeen hanti ay tabcayeen muddo ka badan toban sano shayna iima badbaadin maanta waxaan waayey hanti aan ururinayay muddo lix iyo toban sano ah murugo ayaan dareemayaa waxaan noqday qof cayrtoobay waxaa sidaas isagoo murugaysan kuna qanacsan qadarta allah warbaahinta muqdisho u sheegay mid ka mid ah ganacsatada ku hantibeelay dabka ka kacay muqdisho mid ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in dabku ka soo bilowday goob laga cunteeyo oo ku taal dhabarka dhismayaasha gubtay kadibna uu kusii fiday xarumo ganacsi oo ku yiilay goobta khasaaraha badan ee uu dabku geystay ay u sababeeyeen gurmadka oo ahaa mid soo daahay waxay taasi keentay in dabku si fudud ku faafo oo uu gubo dhismayaal badan qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waayey suuqa bakaaraha iyo dadkii gurmadka u tagay suuqa ayaa si isku mid ah u sheegay in gurmadka uu saacado ka maqnaa goobta muuqaallo iyo sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dad isxilqaamaya oo isku dayaya inay dabka damiyaan halka kuwo kalena ay jiidayeen agabyada uusan dabku gaarin lama shaacin sababta rasmiga ah ee keentay dabkaasi walow wararka qaar sheegeen in dabku koronto ka dhashay dhanka kale ma jirto tirakoob rasmi ah oo ku aadan khasaaraha maaliyadeed ee dabku uu geystay ilaawareedyo ayaa sheegaya in dabka ka kacay suuqa bakaaraha ay ku shufbeeleen sagaal iyo toban ganacsi oo ku yiilay dhismayaal dabaq ah oo uu dabku ku fiday waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa afar iyo afartan qof oo soomaali ah oo maxkamad ku taal hindiya ku xukuntay madaxa ha ku furto maxkamad gaar ah oo ku taal magaalada mombai ee dalka hindiya ayaa xabsi daa'in ku xukuntay afartan iyo afar qof oo soomaali ah oo la sheegay in lagu soo eedeeyey dembiyo la xidhiira burcadbadeednimo iyo falal kale sida la soo wariyey maxkamaddu waxay ugu horreyn soo bandhigtay sagaal ka mid ah raggaasi oo lasoo xiray bishii maarso ee labada kun afar iyo labaatankii kadib markii ay aftuubteen ayaa la yidhi doon kalluumaysi oo sidatay calanka iiraan kuna gooshaysay gacanka cadmeed sagaalkan ruux ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay shaqaalihii saarnaa markabka ay qafaal ahaan u haysteen muddo saddex maalmood ah iyagoo dalbanaya madax furasho islamarkaana rasaas ku fureen maraakiibta dagaalka hindiya sidoo kale soddon iyo shanka qof ee kale ee soo hartay ayay maxkamaddu sheegtay in la qabtay bishii diseembar labada kun saddex iyo labaatan kadib markii ay aftuubeen ayay tiri markab xamuulka qaada oo watay calanka maalta faldembiyeedyo kalena lagu helay ugu dambeyn dhammaan afar iyo afartanka maxbuus ee soomaalida ah islamarkaana muddada badan ku jiray xabsiyada hindiya ayay maxkamadda gaarka ah ee magaalada mombai ku xukuntay xabsi daa'in waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu warbixino kala duwan ayay maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xuutiyiinta oo ku dhawaaqay guudoomin dhanka badda ah oo ay ku soo rogeen sacuudiga xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay godoomin dhanka badda ah oo ka dhan ah dowladda sacuudiga waxayna tallaabadani ku tilmaameen jawaab rasmi ah oo ka dhan ah duqeymaha sacuudigu dhowaan ka geystay garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda u ah dalka yemen ee sancaa afhayeenka kooxda xuutiyiinta yemen yaxya sariic ayaa sheegay in go-aanka ay ku timid xanibaadaha uu sacuudigu ku hayo dekedaha yemen muddo sannado badan afhayeenka ciidanka xuutiyiinta yemen ayaa sheegay in haddii sacuudigu sii wado weerarada ka dhanka ah xuutiyiinta ay wejihi doonto weeraro ballaaran oo ay la gali doonaan isagoo sheegay in maleeshiyadiisu ku jiraan xaalad diyaargarow ah oo buuxda waxaan markan soo qabanayaa mareegta ee radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa shacabka baydhaba oo ka cabanaya dhufaysyo ay xukuumadda muqdisho ka samaysatay xaafadihii ay degganaayeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhufaysyo ciidan oo ay sheegeen inay askarta maleeshiyada xukuumaddaasi ka samaysteen qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada baydhaba waxay sheegeen dadka rayidka ah in dhufaysyadaasi ay ka cabsi qabaan inay u horseedaan dhibaato nafeed iyo mid dhaqaale haddii lasoo weeraro ciidanka maleeshiyada xukuumadda muqdisho ee dhufaysyada ka samaystay afaafka hore ee guryihii ay degganaayeen iyo goobahooda ganacsiga waxay tusaale usoo qaateen dhacdo dhowaan ka dhacday baydhabo oo la xiriirta arrimaha ay cabsida ka qabaan bashiir adalayntiina caawo waa inaga intaa aad buu mahadsanyahin walaalkeen maahir ayuu kaasi ahaa sida aad xubinta hadaleynta ku dhegaysateen dab xoogan oo khasaaraha hantiyadeed geystay ayaa maanta ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho haddaba waa kuwan dad isugu jira dadkii ku hantabeela dabka iyo qaar ka mida reer muqdisho hanti waa gubitay dhib mala taasna ilaahana siinaa ma had adiga maxaa khasaaraha ku soo gaaray warni khasaaro waana soo gaartay mujeedaa sadra muuqal su'aal ka dhan khasaaro intaas gurigaan gurigaan guriga kale hanti badanaa baaba'da moo marka alxamdulilah wax dhibaataa meeshaa ku shaqaynaysa wax maa gaaray maanta daylaha taageerta meeshaa ka shaqaynaysa wax maa gaaray waa meeshaan bacdan waa meeshaan ka shaqaynaa bacdan waaye okay saakida horta anaka shaqaan soo aadnay moo shaqadaan soo aadnay haddana waxaan u jeednaa meeshoo shaqacumo ka jirto ilaahay waa naga badbaaday alxamdulilah naf waa ka badbaaday horta naf ma dhamin hadda wixii xantaana way burbureen wax dhibaataana ma qabno hadda war wax badanaan ka korinaynow ani laba fimilaan ka korinaayey dad badan ilmadaa meesha way joogeen oo ani oo kala ilaa guriga dadaa iskale hataa cidda guriga iskale hataa family oo badan waaye okay wixii way gubteen moo hadda wax qadara ahayd wax nooma harin wax noo harin malaha bacdaasaan ku jirnay moo qadar rabbiyay ahayd qofaan u haysana ma laha ilaahaa nooga gargaaray ilaaha shalana sii maantana ilaahana siinaa warkii intaasuu ku dhan yahay
maya ani waa igu soona dadki muslimiin waa suuglada walaalay wax sagraari gadaan oo shirbi alla joogaa ma laakiin dabka horta waxaan ka bashay dadku waa waa saacid aniga xoogay ku saacid war alaab badanaa gubutaadi alaabaa gubutay hantiyaa gubutay dadka hantiyada waa gubut saddex meelood oo saabay saddex meelood meesha kasoga soo gubutay meesha kale hore waa gubutay luuqas kale waa gubutay baqaaradana aas wallaahi waa kabu ma sheegi karan asoo dab ka caawi ma umaad markaasaan soo suuq soo galayba wadda waa saa leeda ma sheegi kartaadi waa maamul lacag kala dambe la'aan waay iyo amar rajo qaadanay nin qof walba barka ka saaraysanahay walaal dabku waa basay dadku wax waa gaareen ma fahamtay wixii ilaahay oo la firi waa gubtay wax kale waana baxsaday magacaygu waa aadan axmed ibraahim oo naanisteedana ay tahay ciltiro waxaan ka mid ahay ragga suuqleeda oo gurmud ku soo sameeyey niyow khasaare xoog badanaa soo gaaray dabka marka uu bilaabanayay hal dukaan oo ka bilawda xagga ku yaalo oo magaciis lagu magacaabay maxalaayay shuuteeye gurigaan waxaa waaye maqaayada allah maqaayada bariis macaan allah annagana aaggaan ragga oo ka ganacsano ama suuqliyadaan ka mid nahay marka khasaare xoog badanaa soo gaartay waa dareemi kartaa waxaan oo dhan oo qalqiga isku imaadeen gurmuday soo sameeyeen laakiinse anaga shacab ahaanaan gurmud u soo sameynay laakiinse gurmudka hoosada oo macnaha buuidaha iyo dabdamisada way naga soo daaheen laakiinse ka hor anaga waxaa u manqaama maan qaban karinba laakiinse dag xoog badanaa ka dhacay anagana waxaan ka mid nahay ragga suuqliyada oo gurmudka soo sameeyey warniyow horta sida ii saamaysay ayaa dad badan u saamaysay ilaahay kuma darnaadee meeshaan horta dad badan ay saaka soo shaqo tageen ayaa meeshaan ka hantabeeleen hantooyin badan way dhammaatay wax dhibaataa mala ani anaa ka koow ah maqaayadan aliyo meeshaan ooga raadsanayay okay dad kale ani ila midaa way joogeen way shaqaysanaayeen dad xamaali oo masaakiin ay ahaayeen dadkaas maanta baalgamundo waa si weyn ay ii saamaysaani hadda saacaas waa baalgamundo ciyaalna biil way sugaayaan wax yar ka horna ogaa shaqo rajaan lahaa laakiinse rajadii dabkaasaa soo dhex galay moo hadda waxaan sugaynaa ilaahay bisaan sugaynaa iyo qofkana maqaayaddaas waaye cuntidii aan diyaarinayo wixii oo markaas oo maarata dadkaan u diyaarin lahaa ay gubteen dad badanaa ku tirsanaa shaqaalaha keligooda toban ku dhowaayeen shaqaalaha keligooda waa toban qof marka u yartaa reeraha lagu biilaha ka sii badnaayo الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka markan iyo wilaayada islaamiga ee gedo kulan muhiim ah oo ay barbar soctay dowro sharci ah laguna xalinayay khilaaf u dhexeeya beesha ibraahim oo ka tirsan beelaha xasan gaarshireedle ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad ayaa ka qayb galay ugu horeyna kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobna madasha ayaana laga akhriyey ujeeddu bayaan ka soo baxay beesha ibraahim cadde oo ka dhalatay beelaha xasan gaalshareedle waxaan halkan ka akhrin doonaa bayaan iyo go'aan ka soo baxay shir u dhexeeyey beesha ibraahim kadib markii kulan iyo dowro socotay muddo shan iyo toban maalmood ku yeelatay beesha ibraahim degmada ceelcadde ahna maqarka wilaayada islaamiga ee gedo loogana tashanayay aayaha iyo mustaqbalka beesha waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran kow beesha waxay isla qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka lamar labo beesha waxay caddaynaysaa in ay dhammaysatay dhammaan wixii madmadow dhex yaallay iskana uurxaaratay lamar saddex beesha waxay dhisatay saddex nabadoon oo horjoogayaal u ah saddexda jifo oo ka mid ah jifooyinka beesha beesha ibraahim waxay isla qaadatay iskuna waafaqday garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika beesha waxay si buuxda u caddaynaysaa in baraa taam ay ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta lambar lix beesha waxay isku waafaqday midaynta isla xisaabtanka magta iyo mawlaxada sidoo kale beesha waxay isla qaadatay wixii mag ah ee dhex maro beesha dhexdeeda in lagu kala qaato si waafaqsan shareecada islaamka beesha waxay isku waafaqday horumarinta iyo kor uqaadidda waxbarashada guud ahaan beesha waxay isku waafaqday horumarinta deegaanada beesha ay degan tahay lambar toban beesha waxay u mahad celinaysaa allah subxaanahu watacaala maad allah kadib waxay u mahad celinaysaa walaalaha harakada mujaahidiinta al-shabaab lambar kow iyo toban beesha waxay isla qaadatay in ay kula noolaato muslimiinta ay la degan yihiin darasnimo wanaagsan bisayaasha bayaanka ka soo baxay beesha ibraahim lambar kow naqiib cabdinuur xareed maadey naqiibka guud ee beesha nabadoon cismaan maxamed yacquub nabadoon sheekhnuun sheekh maxamed nabadoon macalin maxamuud cabdiraxmaan haadaa wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa kelimad qayim ah kulankaasi ka jeediyey sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin ama bacd فيقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم allah subxaana wa tacaala waxaan uga shukrinaynaa dowradii ballaarnayd aan isugu nimid inuu maanta gebagabadeedii aan joogno annagoo alle amni iyo khayr noogu dhammeeyey walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala haddaan mu'miniin nahay wuxuu nagu addoonsaday inaan rasuulkiisii raacno iyo saxaabadu jidkay mareen alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa muxammedun rasuuluullah muxamed allah rasuulkiisi weye waaladiina macahu raggi la jiray ee isaga raacay rumeeyey annaga inaan tilmaantaan yeelanno wey sababtu waa maxay rasuulka ilaahay baan rumaynay waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum raggii muxamed la socday asxaabu rasuuliillaah waman salaka tariiqahum saxaabada iyo inta raacday ashidaa'u cala alkufaari gaalada way ku adkaayeen ruxamaa'u baynahum dhexdoodana waxay ahaayeen dad isu naxariista oo walaalo ah maanta arrintu bilcagsi bay noqotay arrintu madaxay ku socotaa laguna kor buu u taagan yahay allah iyo rasuulkiisii waa la caasiyey maanta waxay maraysaa in dadkii gaalada ahaana aan dagaal lagu haynin muslimiintuna dhexdooda isku adkaadeen alqabaliya waalqawmiya qabyaalad iyo degaan iyo jaahiliya inuu allah iyo rasuulkiisa laga hormariyey waxaana laga rabaa dariiqii rasuulka uu lugta saaray inaan saarno saxaabadu halkay mareen inaan marno dalkan gaalaas soo degtay labaatan sano wax ku dhow bay degan yihiin maalin gaalada kamaydan dhiijinina maalin hubka umaydan qaadina afar iyo labaatan sac dad muslimiina oo qoladaanna masaajid ka addamayso kuwaanna masaajid ka addamaya la kala celinayaa ayna alislaamu ayna addiinu ayna ataqwa haway gaalada maanta kibirtay ee dalkeenni ku socoto dalkii ku dhex jirto waa in hubka loo qaataa muslimiintu waa inay kelmadda tawxiidka walaalo ku noqdaan nebigu wuxuu nooga digay dacwa aljaahiliya afa bidacwa aljaahiliyati waana bayna adiirukum war jaahiliyadii iyo qabyaalad maad wadaan anigoo weliba dhexdiina jooga buu yidhi isaga taga qurun weeye buuhi jaahiliyadu qabyaaladu qurun weeye muslimiinta waa inay hubka qaadaan oo diinta ilaahay ku walaaloobaan haddii sidaa la yeeli waayo oo amarka alle la qaadan waayo dhagaysta alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili illah idaaqaltum ila alard aradiitum bilxayaati dunya min alaakhira famaa mataacu lxayaati dunya fi laakhirati ila qaliil ila tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman kayrakum walaa taduruuhu shaya wallahu calaa kulli shayin qadiir haayadaha dhegaysta afar iyo labaatan saac baad akhrisaan wuxuu qur-aanka hoos noogu geli waayey afalaa yatadabbaruuna alqur'aana alle wuxuu leehay qur-aanka maxay u fiirfiirin waayeen maxay u fahmi waayeen dadka mu'miniinta ahu haddii laydiri gaalada la dagaalama maxaad dhulka isugu dhejiseen maxaad qabyaalada uga shaqaynaysaan maxaad diinta ilaahay u dagaalimi weydeen aradiitum bilxayaati adunyaa min alaakhira ma adduunkaad ka doorateen inaad geeliina dhaqataan arihiina dhaqataan beerihiina falataan ilahay diintiisiina la dayaco aradiitum bilxayaati adunyaa min alaakhira famaa mataacu lxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil allah wuxuu yidhi adduun haddii aakhiro loo fiiriyo wax yar wey bal nebiga wuxuu yidhi adduun iyo aakhiro waxay isu yihiin cirbad badda la geliyey oo laga soo saaray cirbad badda maxay ka qaadi kartaa ninka toddobaatan gaari siddeetan gaari maayo ninka siddeetan gaarayna aabbihii baaba dhintay oo awowgii baa dhintay oo keligii buu taagan yahay famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil allaa goodiye dhegaysta abaarta gaajada colaadda fakriga xaggee nooga yimid alla dhegaysta ilaa tanfiruu haddaydan jihaadina haddaydan gaalada hubka u qaadina haddaydan ilaahay dartii u dagaalamina yucadibkum cadaaban aliiban cadaab xanuun badan alla duu idinku cadaabaya ibni cabbaas wuxuu yidhi oo sharxaya aayadda cadaabka aliimkaa roobka alla idinka ceshanaya nebigu wuxuu yidhi haddayan looda iyo ariga iyo geel ay ahaan lahayn dhibic rooba alla idiima shubeen xayawaankaasa ilaahay waraabinaya ummadahay haddaad jihaadi weydaan yucadibkum cadaaban aliiman cadaab xanuun baa alla alla idin cadaabaya wayastabdil qowman khayrakum rag buu alla dooranayaa buus rag baa gaalada maanta ka dhiijinaya hadday gaalo waayaan meelay xabad ka soo dhacayso waad arkaysaan waxay samayn lahaayeen gaaladu ragga xataa waa guursadaan haddii xabad dhici weyday arkaan ay dhulka ay melkiyaan ragga xataa ka nabadgeli maayaan xabad baa lagu tuurayaa diinkaa loo jihaadayaa alle wuxuu yidhi wayastabdil qowman khayrakum kuwa jihaadka ka haray alle wuxuu ku bedelanayaa rag iyaga ka fiican walaa taduruuhu shay-a mana dhibayaan kuwan jihaadka ka haray wallaahu calaa kulli shayin qadiir intaan baa ilahay u gargaaraya meeqa sanay joogaan gaalada dalka maxay u wada qabsan waayeen dalka oo dhan allah baa ilaaliyey uma dalika mujaahidiin baa dhulka ilahay ku ilaaliyey maxaa maraykanka diyaaradiisa la waalanayaan muxuu gaalada la qaylinayaan rag baa dhulka ilaahay ku ilaaliyey inaa cabdulla xasan oo taqaanaan idinka awowgiina oo gaalada la dagaalamay ayaa waxaa lagu yihi inaa cabdulla xasanow gaaladii ingiriiska ahaa dad badanna waa qorteen qolo adiga ciidankaaga ka mid ahaa oo daraawiishna iyagay u galeeno adiga laguu soo adeegsanaya hadal taariikhla buu yidhi laba hadal buu ku hadlay raximahullah nin ilaahay ku kalsoon buu ahaa wuxuu yidhi ina cabdulla xasan anigu waxaan ku jiraa buu yidhi gacan weyn ninka igala bixi lahaa baan rabaa buus ma taqaanaan gacantaas wa huwa yadullaahi alcadiima allah gacantii wey ee weyn ciddii igala bixileed baan rabaa buuyidhi hadal labaad buu yidhi kuwa berbere jooguu yidhi kuwa gaalada u shaqeeyo anay mushaarkaygu qaataan buus anay magacaygu leeyihiin buu yidhi maalinkuu anigu meesha ka baxo sida gabdhaha loo kaxaysan doonaa buus waxaan ku ballamaynaa ilaahay diintiisa in loo dagaalamo waxaan ku ballamaynaa kelmadda tawxiidka in la xoojiyo waxaan ku ballamaynaa gaalada in lala colaadsado meeqasanaa gaalada noola soo raacayay nin soomaaliyeed baa laga qabtay xamar khaa'inkan garguurta ah baa qabtay ee ilaahay cadowgiisa ah in soomaaliya oo naftiisu amerika kala soo carray wuxuu gaalada ka qaatay ma leh inta la qabtay dadkiisa laga dhex qabtay ayaa xalano la geeyey maalmay ku tacdiibinayeen kadib diyaarad baa la saarayoo taraan baa gacanta loo geliyey taraan baa maanta ku farxaaya oo leeyahay dowladda soomaaliyeed waxaan uga tahliyaynaynaa ninkaan ay gacanta noo soo geliyeen muslimiintaa la dhiibaya gaala loo dhiibaya waa in gaalada lala dagaalamaa ilahay dartii loola dagaalamaa waa in hubka la qaadaa diinta ilaahay la difaaca allahna waxaan weydiisanaynaa subxaana waxa aan sheegayna kuwa ka run sheegna ilaahay naga dhigo inaanan muslimiinta been iyo mujaalama aan kula dhaqmin waxa aan sheegayna inuu qalbigeenna ku jiraan ilaahay weydiisanaynaa inaad diinta ilaahay aan difaacna oo u noolaanaan doonaynaa markaan dhimanayno tawxiidka inaan ku dhimanno idinka meesha jooga ilaahay diintiisa ku walaalooba markaan diinka ilaahay ku walaalowno ilaahay baa noo hiilinaayo allahuma aciz alislaam walmuslimiin waadilla ashirka walmushrikiin wadamir acdaa'aka acdaa'a addiin allahuma arxamna wa anta khayru raaximiin allahuma ajcal jamcana hada jamcan makfuuran watafaruqana min bacdihi tafaruqan macsuuman اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عاصيا إلا رشدته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت برحمتك يا أرحم الراحمين هذا آخر كلامي والله سبحانه وتعالى أعلم waa hagaag markanna aan eegno kelimadii uu goobta ka jeediyey ugaas shukri barayarow ugaaskaa beelaha xasan gaarshileedle بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا إلهي بقى مهسن إلهي نمعوين كان فرضا بدن نسيي ويقول رئيسا إسلامي إيمان أمننا نسيي ee na gaarsiiyey in aan tashanno oon khilaafaadka iyo waxa dhexdanada aan xallisanno ayadoo si nabad ah walaayada gobolka oo sabab u ahayd in laisu imaado beesha ay isu imaado dowro loo qabto diini wixii dhexdooda oo khilaafaadna xalliso walaayasan waxaan leenahay jasaakum allahu khayran allah idin barakeeyo intaa kadib waxaan maanta ikhtitaamkii ugu dambeeyay tahay dowradii soo socotay muddada shan iyo tobanka beri oo beelaha ibraahiin warwaaq libiyaan oo beelaha reexsan ka mid een, ay tahay wax allaala wixii ay baaq ay soo saareen dhammaan dhambaalka ay soo saareen dhammaantood siday taan u ayidni ilaahayna ha barakeeyo mid suurtagashina allah ka dhiga intaa kadib beesha kalaaf fixin bay samaysay islaax baynannaas sidii ugu wanaagsaneed bayna maaragtay u- ugu soo dhammaatay insha allahu qalaaf dama iyo qaylad dama iyo israac iyo caloodamuda allah ka qabto waxay doorteen saddex naqiib oo naqiibka guud garbihiisa ah oo asaga shirgudoon u yahay waan la daardaarmeen horta allah noo barakeeya ayaga oo dad isbedel hadda soo kordhiya oo horumar soo kordhiya allah ka dhiga waxaana kula dardaarmayaa in marka koowaad midnimada ay ka shaqeeyaan ayagii naqiibkooda ummaddana waxay midnimo ku gaartaa markii la ismaqlo naqiibkooda ayagana ay maaragtay sidii la arki jiray maaragtay u maqlaan ayagana qabiilkoodii ay u cadaala sameeyaan waxaan idin leeyahay haddii dowlad islaam la dhisa ase dadka soo dagaalamay ee jahaadiy aadan ku jirin ka warram waxaan ilaahay ka baryaa wixii mujaahidiinta ay fahmeen allah idin fahansiiye waxaan ilaahay ka baryaynaa maanta wixii ka dambeeya waxyaalo lagu farxa oo dhaqdhaqaaq ah in beesha ibraahim laga arka oo ummadda ee side ee hadda gobolka degan ay ku dayaan waxaan kaloo ilaahay ka baryayaa inuu midnimo allana siiyo jihaadkana sidaad maanta u ballan qaadeen ood maaragtay aad noogu farax geliseen ka dhabee waxyaalihii horeo la sheegi jiray aysan noqonin oo bilaaba inaad dagaalantaan maanta wixii ka dambeeya waxaan u dareernay jihaadka bariga afrika intaasaan dhihi lahay wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi markana waxaad ku soo maqan codadka odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha ibraahim بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله مهضا ما أنت الله سبحانه وتعالى يا إسكاله حقيقيا الله يا مهسن سلام بعد جد waxaan u malaynayaa wixii cidda ay naqaashtay oo si walba ay u qaadaa dhigtay waxaa laga akhriyay awalan warqad ayaa laga akhriyey sida iyadana waxaa ku aruursan caqligii iyo waxyaabihii isla qaadatay beesha iyo waxyaabihii ay ka tanasusay ay ka gudubtay ku cad oo ku qoran waxaa leeyahay beesha ibraahiim ee halka alla isugu keenay islaamka ah qodobka asaga ah waa sida loo sheegay waad maqlaysaa waqooyi hadda waa la soo qabsaday waxaan maqli jiray coolkii galbeed laga sheegay adna gontaada ka di wixii halkaa lagu sheegay halkaana way joogaan saaka waxaa laga yaabaa ayagoo isqarinayo shaarkan iyo cimaamadaa kala qabo in ay meelaha un joogaan yahuud qofka la yidhaahdo waxay noola meed nin xabad lagu dhufto yahuudka inta soo guura maanta soomaaliya dhex imaaday iyadoo awalba ay darisan la ahaayeen oo sida etoobiya kii camal darisan la ahaayeen ku ka sii daran baaba hadda soo badda soo dhaafa oo dalka soomaaliya saaka cagaa ku haya muxuu rabaa marka caruurtayadii raggii laa ilaaha ila allah la dagaalamayay oo nabigeena subanaa salaatullahi caleyhi wasalama ka diiday laa ilaaha ila allah ee maanta dad soo dhaweyn ay leeyihiin war balkaalay hadda oo ay gacmo ohaadinayaan war ma yahayna ahayn wax laga jireercooda walaalayaal arrinta iyada ah waa sidaan u qaadanay waa sidaan u soo dhaweynay waxyaabihii khilaafaadka iyo madoogana waa laga hadlay waxyagaa wax la tuuray noqdeen waayo waxaa la yidhaahdaa qabiilku waxaa weeye latacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum waxaa ay kugu karaama duwan kan ma taqaanaaye ilaahay taqwiisa qaat marka inaana litaxaasaduu wa tadaaburu wa tabaaqaduu tiidaadma bilcagsi iyada la keen loolama dirin marka wax iyaga loolama dirine waxaa la yidhi saa isu qaata waxaan marka aan ta'kiidinayaa intii warqadda ku qornayd waxaa naga dhaba oo aan muslinka meesha fadhiya aan u sheegaynaa annagana naga dhaba oo daahir iyo baadin ba aan qaadanay diinta islaamka ku dhaqankeeda waxaan diidnay waxay diinta diid waxaan diidnay waxaan diinta diid wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلهي بaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala mahadoo dhan isagay u sugnaatay allihii subxaanahu wa tacaala isugu kaana keenay majliskan aadka u qiimaha badan ee wanaagga iyo maaragtay muxaadarada culammada ay noo sida hordhaca ah noo siisay iyo waxyaabihii beesha ay ku heshiisay ee akhyaarta kale ay akhrisay ee laga soo bandhigay allihii noo suurageliyey baa awalan yaa mahad dhammaanteed ay u sugnaatay subxaanahu wa tacaala wax walba oo beesha ay iskugu timid iyo wixii ay ka munaaqashootay waa wixii la akhriyey oo yacni warqadda laga akhriyey beeshan in muddo ahay kala maqnayd way kala qoqoobnaayeen waxaa soo baxday marka in shirkan la isugu imaado shirkan dad badan oo aan is-aqoonin oo degmooyin kala duwan ku kala noolaa baa isku bartay waxyaabo badan oo yacni qof keligiis dhibayay baa in la mideeyo la isku afgartay haddii wixii midnimo lagu waayana keli laguma helayo cid kasta oo shirkan qayb ka qaadatayna waxaan leeyahay miisaankiina xasanaadka allah idinkugu daro markan aan eegno kelimada nabadoon cabdinuur xareed nuur madey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحافظ يا علماء آد فربضا وقيمة بضا oo heer gobol ah fursadaasaa ilaahayna siiyey waxaan marka idinka codsanaynaa dadkiina islaamka isu yimi bal inaad noo ducaysaana warqad wax lagu furo arkayseene xallin khilaaf bay ahayd khilaafkaas inuusa ilaahay nagu soo celinin oo ilaahay tii mataqaanay maanta tii afjaranta ilaahay nooga dhiga inaad noo ducaysaan waan rabnaa suu nabadoon ku sheega waxaan rabnaa marka dambayso oon fadhi isugu nimaadno in la yaabo insha allaahu waxaan u dooran nabadoonnaday ka mid tahay insha allah haddii ilaah raalli ka noqdo waxaan dhihi lahaa aan istoosinno ilaahay idin barakeeyo waxaa kaloon codsanayaa nabadoonnada qabaa'ilka loo doortay inaad mataqaana garab la siiyo oon garab siinno oo aan taageerno oon shaqadooda u fududayno haddii ilaah raalli ka noqdo haddee waa u mahad celinayaa dhammaan mataqaana dad ka soo qayb galay waaliga gobolka kuwa degmada macallimiinta ugaasyada culamaa udiinka iyo dadka mataqaana imaada ka soo qayb gala o dhanna u mahad celinayaa markan aan eegno ugaas maxmed nuur ugaaska beesha reer ugaashar maarke oo ka mid ah martidii ka qayb gashay kulankaasi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh amaa bacdu yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fii kitaabihi alcasiis yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ibraahim warwaaqa walaalaheen a ka mid ah beelweynta xasanka cashireedle u hoyda sada daarood shirkan ay isugu imaadeen oo ay danahooda iyo arrimahooda ooga tashanhayeen oo ay ku heshiiyeen oo ay ku muujiyeen shicaarka islaamka caddeeyeenna inay garab taagan yihiin shareecada muslimka ayagana waxaan leenahay jasaakumullahu khayr wa khayra aljizaa waxaanu boorinaynaa bayaankii aad qaadateen ood isku raacdeen oo ahaa wixii khilaaf ahay oo qolada ku jiray dhexdeeda ahaana in la tuuray loona gudbay in laga qayb qaato jihaadka bariga afrika oo laga hortago cadowga iyo gaalada soo duulayaasha ah oo ayagoo ujoodkooda iyo dantooda iyo hadafkooda ay tahay nuurka ilaahay inay demiyaan ka imaanahaya meelo fogfog una soo socdo meesha nuurka iyo kitaabka ka jiro ayagoo dantoodu intaas ay tahay oo lexjeclo iyo dhabiil iyo dhaqan iyo dhaxal midna aan lagu lahayn inaad garateen in laga hortago iskuna raacdeen waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan kaloo qiraynaa hadafkiinna ama afkaartiinna cad oo ka muuqata magaciinna iyo sooyaalkiinnii wanaagsanaa oo taariikhda dahabiga ahaa oo aad ka soo marteen gaalo in lala diriiro muslimiintana la garab istaago waxaan idinka codsanaynaa oo marka koowaad iyo marka labaadba annagoo idiin mahad celinayna idiinna ducaynayna aan idin leenahay khilaafku waa shar shar khilaaf ka horraysa ma jirto ilaahayna wuxuu leeyahy wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu kitaabka ilaahay ama xarigga ilaahay qabsada dhammaantiin hana ku kala tegina sida aad isu waafaqdeen nabadoonnadaad u doorateen nabadoonkiina aad u ayideen kiini guud aad u ayideen khilaafaadka aad isaga fogayseen waa idinkugu mahad celinaynaa waxaana leenaha beelaha gobolka iyo kuwa sidaba way idinku dayan doonaan wixii khilaafaad ku jiro annagana waa idiin ducaynaynaa waana idin garab taagannahay dhammaanteen waxaa noo ballan ah inaan ka hor tagno cadowga saa'ilka ah iyo gaalada iyo yahuudda iyo wixii la mid ah salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambayntiina waxaa kulanka soo xiray islamarkaana kelimad qayma ka jeediyey sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية وهرين waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanah wa tacaala nacamkiisa aan la koobi karin na siiyey uguna weyn tahay nicmat lislaam waliimaan allahaasaan u mahad celinaynaa subxaanah wa tacaala taaniyan waxaan u mahad celinaynaa beesha akhyaarta ah ee nabadoonnada ah ee culummada ah ee waxgaradka ah ee dhallinyaro iyo waayeelo isugu jirto waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran shirkan waa shir taariikhi ah diinka ilaahay looga arisanayey tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo mahad celinaynaa nuqubada yani u khadmaysa waxaa weeyaan ummadooda ayagana sidaasoo kale kasoo qayb galay shirkan wadatashiga diineed ah ayagana waxaan leehay jazakum allahu khayran waxaa kaloo mahad celinaynaa warbaahinta islaamiga ah ayadana qayb ka ah xaqiiqada meesha jirto in ay ummadda u tabeeyaan ayagana waxaan leehay jazakum allahu khayran dadaalka ummadda aad u haysaan iyo warka xaqiiqada ad gudbinaysaan iyo waxaa weeyaan ummadda cilmiga xaqiiqada ad gudbinaysaan ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka alla idin saaro intaa kadib waxaan filayaa meesha tan waxaa lagu akhri bayaan beesha ay ku midaysan tahay ballamo diineedna lagu asteeyey asalan looga dhigay ilaahay waxaan idin weydiinaynaa ballantaas kuwii kurushaga alla idinka dhigo beeshu waxay ka mid tahay beelaha dee gobolka gedo waxayna ka mid tahay beelaha loo qabta dowraadka diiniga ah beeshu umana horreynin umana dambayn doonta insha allahu tacaala qabaa'illa dowraad loo qabto qabaa'illana horey u soo mareen kuwana waa dhiman yihiin waxay masaayaad gaar u leedahay maanta beeshu in ay kaga faa'iidaysteen fursadda iyo qaadashada daruustii ay qaateen in ay ku magacaawdaan rag tawaliyo arrimahooda waxaa weeye masayriga ah haddana dhallinyaro u badan haddana aqoon leh waa ilaahay fadliga tabaaraka wa tacaala intaa kadib walaalayaal ahdaafta walaayadu ama ahdaafta xarka shabaab mujaahidiin ay dadka halkan ugu jamciyaan ama meelo badan aad ka dhegaysataan ahdaaftooda waa hal halkana waxay tahay in ummadda looga yeero waxa ay hal ku tahay oo maxay tahay ummadda hal baa ka dhexeeyo halkana maxay tahay halka ka dhexeeyo oo isugu yeerayso waa laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah taasaana walaalaysay taasaan isugu nimid taasaan eel ku nahay taasaan walaal ku nahay taasaa maanta iskueen keentay in isugu yeerno annaga waxa na saara waxay tahay ummaddu waxa naga dhexeeya inu ugu yeerno oo aan sharko ku nahay oo maxay tahay waa kitaabkii sunnada calayhi salaatu wasalaam xujadaan ku oogeynaa annaga marka waxaan rabnaa ummaddan ayadoo aanu jaahil ka ahayn laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullah waxna inay reebtay hee waxna ay amartay ayadoo ummadda taqaana inan ka dhex mararna insha allahu tacaala waxaa kaloon rabnaa ummaddatan waa ummatu dacwa waa ummatuljihaad keeda axkaanlayda ah iyo keeda tafsiirka waxaa weeyaan ku-xeel dheer iyo keeda waxaa weeyaan xirafka gaarka ale beeraha xataa midka aqoonta u leh nin weliba waxau aqoon u leeyahay in ummaddan waxaa rabnaa uu ugu faa'iideeya furuska jihaadiga ee caalamka ka socda macnaha anugu waxaan maqli jiray ibraahin cadde odayaashaan dib u weydiiyey caddaantaan maxay tahay jawaabtu waxay noqotay ibraahiimka waxaa la yidhi waa dad go-aan adag oo go-aankiisa uu cad yahay haddii marka taariikhdiina shalay ibraahin cadda ay aheyd oy qoreed ibraahimkii hore tag taariikhdiisii iyo wixiisi wuu la tagay maanta maanta ibrahimna kala jooga sooma odayaalla taariikhda ma duugowdo haddii marka ibraahin cadda shalay taariikh ou lahaa ee uu la dagaalamay talyaani iyo waxaa weeyaan oromo maantana waddankeena lagu soo duulay ee maanta meelaha aad ka imaadeen oo cadow gacanta ku haayo ibraahim maxaa laga rabaa bilaa calaykum ibrahim waxaa laga raba waxaa weeya inaad noqotaan kuunu ansaarullah haddaad kuunu ansaarulahi noqotaan ilaahay wuu idin cizaynaya sharafna waad yeelanaysaan cid kastoo jihaado oo ilaahay kitaabkiisa u gargaartana ilahay waa u gargaara subxaana wa tacaala cid kastoo ilaahay kitaabkiisa la dagaalanto oo ka hor timaado oo la collaytanto oo qalbiga kala collaytanto gacanta kala collaytanto oo maalka kala collaytanto ilahay waa la dagaalama tabaaraka wa tacaala kuwii jihaaday ilahay barako u yeelay subxana wa tacala maalkooda ilaahay barakeeyey dadkooda ilaahay barakeeyey jihaadka sharafaa lagu noqdaa waa lagu sharafooba waxaan idinku baaqaynaa qodobkayga koobaad maadaama taariikh la yaqaan aad leedihiin maanta taariikhda ayadaa isqortee taariikhda karunsheega ibraahimow beeshu waxay ka mid tahay beelaha gobolka gado dego waxaadna ogtihiin gado maanta waxaa ka jiro waxaa looga yaqaano jubbaland iyo federaal iyo isri riix fara badan waxaan ka digaynaa maadaama cuqaashigi waxaa weeyaan odayaasha dhaqanka aad tihiin qadiyadaas ayada ah in maanta marna aysan saamayn ku yeelan qabaa'ilada adinka idin hoostagood maamushaan ood odayaashu tihiin nin weliba qabiilkiisa waa in uu ku abaabiyo maanta meesha loo socdo ah dariiqa waa kala baxay dariiqna waa xaq dariiqna waa baadil gaalada way jihaadaa way dagaalantaa macnaha laakiin jihaadkooda muxuu yahay fii sabiili daaquut aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut annaga marka dariiqeenna wuu cad yahay jihaadka aan wadno waa jihaad kitaabka iyo sunnada aan ka helnay ee amarna aan shaka ka qabin wey waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer ibraahim meelaha aad ka timaadeen ee muxtalada cadowgu gacanta ku haayo in aad waxaa weeyaan ducaad ka noqotaan oo dadka laydinka baadiyeeyey gaalnimada aad ka leexisaan inta kalena aad u ducaad u noqotaanaad waxaa weeya ummadda jihaadka ugu yeertaan waa idin daarmina insha allahu tacala waxaad arkaysaan maanta qabaa'iladii cadowgaa isku diraayo waxaad arkaysaa ree hebel iyo ree hebel in qabaa'ilada liisku diraayo ayse saamayn kuugu yeelanin muslimiinta hadday isdagaalaan oo wax isgaarsiiyaan meel ay u laabtaan leeda lagu kala saaro kitaabkii sunnadii ayla haddii maanta maalkaada la qaado sidaa daacawo shareecada lagugu siinaya haddii nin lagaa dilo kitaabka ilahay waad ku helaysaa subxaana wa tacaala ma wax loo baaba ajir maanta wax loo baaba aan haynaayo kitaabka ilahay in loo baaba aan ogolnahay laakiin waxaan ka soo hor jeednaa waxa loo yaqaana qabyaaladdu oo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay shayga ugu liita bana waxaad noo sheegteen maanta khilaafkiina inaad xaliseen aadna u gudubteen waxaa weeyaan wadatashi iyo midnimo iyo walaalnimo iyo hor u socod khilaafku waa shar haddaad aragtaan afka qabta waxgaradkaa isugu yimaado ummaddu waxay ummad ku noqoto waa wuxda waa kala amar qaadasho waa is adeecid waa walaalnimo waa kii qalloocdoo la toosiyo qodobka asagana waxaanu leenahay ee aad ka baxdeen ee khilaafka ah in aysun idinku soo laabanin isuguna kaalmaysaan wanaag waad daarmina insha allahu tacaala waxaan idinka rabnaa insha allahu tacaala saaxada jihaadka ibraahim dhallinyaro oo fara badan inay soo buuxiyaan waxa naga dhexeeyo oo ah laa ilaaha ila allahu moxamed rasul inaan isla dufaacno hadafkeenna hadaf kale maaha ibraahinow inaan laa ilaaha ila allahu moxamed rasuul aan dufaacno garab isigu noqono gaashaan isigu noqono ilaahay subxaana wa tacaala u gargaarno ballamidinta waxaan ku soo gebagabaynayaa xaqa ilahay xaqnimiisa noo fahamsiiyo baadilka ilahay naga reebo ummad ismaqasho is adeecda allah naga dhigo kitaabka ilahay kuu isigu gargaar allah naga dhigo cadowga ilahay kuu isku dulqaad allah naga dhigo jazaakum allahu khayran kelmadeenni iyo kulankeenni intaas ayay ku eg tahay haadaa wabilaahi towfiiq guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu